galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin talaadaah bisha nofembarna ay tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitirban bogga v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka qaar idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya aniguo jamaal axmed cismaan iyo sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in dowladdiisa ay bixisay qaar ka mida deemihii lagu lahaa dalka dowladda federaalka waxay bixisay qaraamaadkii iyo muxua qaaraamadii lagu ururay labaatan iyo dhowrkii sano oo aan ka maqnayn hay-adaha caalamiga ah ee nalagu lahay ayaan dib u bixinay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dad soomaaliya oo ku dhintay dab ka kacay dukaan ay ku lahaayeen duleedka magaalada boort elizabeth ee waddanka koonfur africa
zaro waad mahadsan tahay afartan qof magacyadooda axmed hurushow xuseen cali cabdirashiid xaaji madoobe iyo aweed afartaas qof ninka ugu daaweyn soddon iyo todoba waaye kan ugu da'da yarna iisha labaatan iyo afartan meelahaasa la ii sheegay sida wararka aan ku helayno oo ii sheegeen hubaasana ay ku badan tahay
barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha la doortay donald trump ayaa waxa uu sheegay in maalinka ugu horreysa ee xafiiska uu tago uu soo saarayo war rasmiya oo ku salaysan in maraykanka uu ka bixi doono heshiiskii t p p kaasoo ah tillaabada uu doonayo inuu u qaado sida uu yidhi inuu diiradda saaro sidii ameerika loo horumarin lahaa dhan kastaba fariin muuqaal ah oo lasoo dhigay barta onlineka ee youtube-ka ayaa isniinta maanta trump wuxuu ugu yeeray t p p inay tahay masiibo wax uusan maraykanku lahaynna ah waxa uu yidhi taasi beddelkeeda waxaan kala xaajoon doonaa heshiiskaasi mid laba geesooda oo dhinacyada iyo annaga ah oo cadaalada kaasoo lagu soo celinayo maraykanka warshadihii iyo shaqooyinkiina dadku ay dib u helayaan intii uu waday ololihiisa madaxtinimo donald trump ayaa waxaa si weyn uu uga soo horjeestay heshiiskan t p p oo ay maraykanka heshiis ku yihiin ugu yaraan laba iyo toban dowladood oo ku yaala asia bacific iyo sidoo kale heshiisyo kale oo ahaa kuwa wadamada waqooyiga ameerika ee ganacsiga xorta leh ee u dhexeeya mexico maraykanka iyo canada
qaramada midoobey ayaa soo warisay in dadka ku barakacay magaalada muusul ay sii badanayaan kadib dagaallo muddo socda halkaasi oo dhex maraya ciidamada dowladda ciraaq iyo kooxda isis iyadoo ciidanka dowladdu ay isku dayayaan inay magaaladaasi kala wareegaan mitiniinta isis dagaalka ayaa waxa uu socdaa in ka badan muddo bila xafiiska bini'aadanimada ee qaramada midoobey ayaa ku waramaya inay barakaceen ugu yaraan qof iyadoo kun oo ka mid a dadkaasi ay deegaanadooda ka barakaceen isbuucan ayaynu ku guda jirno waxaa laga digayaa inay sii socoshada dagaaladaasi ay ku qasbi doonto dadaadu fara badan inay guryahooda ka barakacaan hay-adda bisha cas ee ciraaq ayaa sheegaysa in tirada dadka barakacay ay ka badan yihiin kun oo qof
dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay inuu ahaa magnitude heerka gariiryada cabirkiisa lagu ogaado iyo duufaanta tusunaami ee ku dhufatay dhulka xeebaha ee waqooyi bari ee dalka jabaan ayaa waxaa la sheegay inay ka gudubtay oo ay burburisay gidaarka amaba derbiga badda ee warshada fukushima oo ahayd meeshii ugu darneyd oo uu ka dhaco masiibadii ugu xumeed ee nukliyeerka dhulgariirkaasi ayaa waxa uu ku dhuftay goor hore oo talaadadii ah waxaana uu soo gaaray bartamaha badda ku dhow fukushima cabir dhan waxaa la sheegay inuu gudaha u galay toban kilomitir dhararka badda gudaheeda ah sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada ee dalka jabaan
kormeerayaal ayaa sheegaya in ciidamada syriya oo taageero ka heliya kuwa ruushka ay duqeyn u geysteen xarun ku taalla bariga magaalada xalab isniintii maalinun kadib markii ciidamadaasi iyo kuwa maleeshiyaadka xisbullah ee shiicada ay ku durkeen deegaano muhima oo ku yaala waqooyi bariga magaalada xalab halkaasoo afartii sano lasoo dhaafay ay haysteen kooxaha mucaaridka ah kormeerayaasha xuquuqul insaanka ee syriya oo kormeeraya waddankaasi ay dagaaladu ka socdaan sanadkiisii lixaad ayaa sheegaya in weerarkaasi ay ku dhinteen shan iyo toban qof oo rayid ah lagana yaabo in dhimashadu intaasi ka badato rami cabdiraxmaan oo agaasimaha hay-adda la soconaysa xaaladda dalka syriya ayaa wakaalada wararka ee faransiisku u sheegay in dowladdu ay la wareegtay oo dowladdu ay la wareegto aan idhaahda deegaanka masakan xanaano ay fursad u heli doonto inay go-doomiyaan qaybo badan oo mucaaridku ay haystaan gudaha magaalada xalab najiraha mareykanka ee qaramada midoobey samanta power ayaa cambaareysay weerarkaasi waxayna sheegtay in kooxaha kormeerka xaaladda dalkaasi ay soo warinayaan in toddobadii cisho lasoo dhaafay ay xalab ku dhinteen qof waxayna kooxda gurmadka iyo degdeg ay sidoo kale tilmaameen in duqeyn ay ka dhacday sabtidii keliya magaalada xalab
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay bixisay qaar ka mida deemihii lagu lahaa dalka halka kuwo kalena laga cafiyey hase ahaatee madaxweynaha ma uusan sheegin cadadka lacagta ay soomaaliya bixisay iyo tan laga cafiyey inta ay la eg tahay toonna warbixintaanse waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad ka dhacda xarunta dowladda hoose xamar ayaa sheegay in dowladda soomaaliya hadda dib u hanatay helidda codka dowladnimo kadib markii dowladda ay bixisay deemihii lagu lahaa soomaaliya labaatankii sana lasoo dhaafay halka deemaha qaarkood loo cafiyey qaarkoodna hadday ku wado jadwalkii lagu bixin lahaa dowladda federaalka waxay bixisay qaraamaadkii iyo muxaa qaaraamadii lagu ururay labaatan iyo dhowrkii sano oo aan ka maqnayn hay-adaha caalamiga ah ee nalagu lahay ayaan dib u bixinay oo dowladdu ay ku guulaysatay inay dubciso hadday tahay igaad hadday tahay ururka midooda africa hadday tahay hay-ado kaloo badan oo maxaanku rahdaa caalami ah oon mid ka ahayni wixiina lagu lahaayaan intaan ka mucaamilnay oon dabagalnay ayaan muxuu ahaay waxna bixinay waxna dabcan nalaga cafiyey waxna wakhti aan ku bixinna aan jadwal aan u samaysanay aan bixinno markaasaa maanta meel kasto oo codkeennii dib ugu noqday oo aan ka codayn karnaa oo aan muxuu ahay taladeedii ku leenahay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kala xusay in dowladdu wax badan ay ka qabatay dib u habeynta dhismayaashii safaaradaha ee ku yaala dalka dibaddiisa dhismayaasha qaarkood ayaa dib loo soo celiyay lana dayactiray halka dhismayaasha qaarna uu xusa hadda in lagu wado howshii lagu dhisi lahaa taasoo ugu horrayso xaruntii soomaaliya ku lahayd magaalada new york ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa dalka maraykanka waxaan dib u dhisnay safaaradihii dowladdii hore ee soomaaliya dhulkii ay safaaradaha u ahaa ee iibisay guryihii ku yiilay ayaa dib loo dayac tiray oo maanta ayagoo qurxoon ay u taagan yihiin kuwii la dhacay oo la iibsaday ayaa dowladdu inta u dacwootay ee dadka soomaaliyeed iyo qurbajoogta ana kaashatay ayaa dib loo soo celiyey safaaradeenna nairobi taariikhdeeda waa ogtihiin safaaradeenna brussels taariikhdeeda waa ogtihiin maanta ayagoo qurux badan oo dayac tiran oo calankii soomaaliya uu ka taagan yahay ayaa safiir soomaaliyeed uu dhex fadhiya oo muxuu ahay uu jooga dhowaan la soo qiimeeyey oo maxaanku rahday daraasadeedii iyo dibdhiskeedii lasoo sameeyey muxuu ahay safaaradii ama dhismihii safaaradda ee aan ku lahayn magaalada new york ee muxuu ahay xarunta jumciyadda qurumaha ka dhexaysa inaan maxaanku rahdaa dib u dhisno oo dowladdu ay dhisato gurigii wuu baaba'ay wuu dumay labaatan sano ka bacdi dhulkii oo bannaanaan laakiin annagu leenahay ayaa meeshii noogu yaallo oo aan rabnay inaan dib u dhisno cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab talaadaa oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaa aad ka dhagaysanaysaan warbixinadaasina waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ciddii ay segaana waxaad dib ugala socon kartaan websaytkeenna v o a somali com
markanna jowhar doorashadii aqalka hoose ayaa dib u bilaabatay gudaha magaalada jowhar kadib markii ay u hakatay iskohorimaad ka dhacay hoolka doorashada habeenkii jimcaha guddiga doorashada ayaa hakadgeliyay doorashadaasi kadib togasho halkaasi ka dhacday halkaas oo ay ku dhaawacmeen afar qof haddase dib ayay u bilaabatay howsha doorashada sida uu ku waramayo waryahayaga xuseen xasan dhaqane
tirada guud ee xildhibaanada maanta la doortay aqalka hoose ee maamulka hirshabeelle tan iyo arbacadii lasoo dhaafay ayaa waxay gaartay afar iyo toban xubnood marka lagu biiriyo shan xildhibaan oo maanta lagu doortay magaalada jowhar xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxaa ku jirta qof dumar ah afhayeenka guddiga doorashada dadban ee maamulka hirshabeelle cismaan maxamed mukhtaar baarey ayaa saxaafadda u aqriyay magacyada xildhibaanada maanta doorashada ku guuleystay waxaa dib noogu bilowday doorashooyinka aqalka hoose ee hirshabeelle hase yeeshee kadib markii aan xoogaa aan gaab galnay muddo saddex maalmood ah ayaa maanta dib ugu bilownay sida aad arkaysiinna shan ayaa maxaan soo saarnay inay tartamaan shantii kursi oo lagu tartamaayana waxaa ku kala guulaystay walow ay weli sii socoto yuusuf xuseen axmed samiira xasan cabdulle cabdulaahi olaad rooble mohamed maxamed jimcaale sidaa daraaddeed waxaan leenahay ilaahay mahaddii waaye wax cun inaan bilaawnana waxaan sugaynay ay ahayd hadda waxa waaye meesha ugu fiicanaa maanta maraynaa waqhtiga loogu talagalina oo ku dhammaanaysa hadduu ilah yidhahdo insha allah xildhibaan yuusuf xuseen axmed balaag oo saaxadda siyaasadda ku cusub ayaa isna ku guulaystay sagaal iyo labaatan cod waxaana xilka doorashada kula tartamay ilaa laba musharax oo kale marka koowaad waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka hirgelin guddiga doorashooyinka ee hirshabeelle iyo marti sharafta iyo korjoogayaasha iyo walaalaha ergada ay doortay iyo kuwa ayn dooraninba aad iyo aad baad u mahadsantihiin kolley farxad awgeed hadal badan kari maayo waa idin mahadnaqaya insha allahu tacala waxaan kaloo mahadnaqayaa walaalaha aan aad u jeclahay nina adeerkay uu yahay nina saaxiibkay qaaliga uu yahay cabdullahi aadan muuse iyo bashiir macalin aadin insha allahu tacaala waa gacantayda midig iyo tayda bidix garbahan isqabsan doonaa aad iyo aadaad u mahadsantihiin intii dooratay intaan dooranin xildhibaanad samiire xasan cabdulle oo ka mid ahayd xildhibaanadii laba kun labaiyo toban ayaa mar kale maanta ku guulaysatay koob iyo konton cod waxaana ay u mahad celisay ergadii dooratay iyo dowladda suurtogelisay in laga gudbo soo xulidii odayaasha boqol shan iyo soddonka ee beelaha soomaaliyeed waxaan aada ugu mahad celinayaa walaashay siciido maxamed xaashi tartanka aan ku wada jirnay runtii aqbashayna kuna qanacdayna natiijada soo baxday waxaan isleeyahay waan wada guulaysanay maanan guulaysan keligay runtii waxaan maanta oo dhan intii ay doorashada socotay aan diiradda ku hayay ama aan aad iyo aad aan uga fakirayay horumarka la gaaray wakhtiga dhow maxaa yeele mar haddii aan maanta u fadhinno codbixin oo runtii doorasho dadban ah shalay kii waxaana soo xulayay oo odayaal ah eeldaris ah maantana waxaan u joognaa inay maanta tiradad ah codkooda u dhiibaya ee ku matalaya meesha ay maanta joogaan runtii waa horumar la taaban karo doorashada aqalka hoose ee maamulka hirshabeelle ayaa hakad ku jirtay tan iyo horaantii toddobaadkan kadib shaqaaqo ka dhalatay wasiirka ciyaaraha iyo musharax xildhibaannimo kula tartamayay tirada guud ee haweenka xildhibaannimada aqalka hoose ee maamulka hirshabeelle ku guulaystay ayaa waxa ay gaaraysaa ilaa saddex xubnood waxaana ku jirta khadiijo maxamed diire oo muddo dheer siyaasadda soomaaliya kusoo dhex jirtay xuseen xasan dhaqane v o a muqdisho
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
sidii aad ku dhegaysateen idaacaddeenii shalay afar qof oo soomaaliya ayaa ku dhinta duleedka magaalada port elizabeth ee dalka koonfur afrika kadib markii uu dab ka kacay gurigii ay ku jireen islamarkaasina uu uga furnaa goobta ganacsiga haddaba mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee dalkaasi ayaa markii ugu horreysay faahfaahin waxa ay ka bixiyeen sida ay u dhinteen afarta qof ee ku dhintay dabkaasi axmed maxamed kheyre oo isagu ah siihayaha safaaradda soomaaliya ee dalka koonfur afrika ayaa wuxuu iigu waramay khadka telefoonka wuxuuna sheegay in dhacdadaasi weli ay baarayaan iyagoo ogaaday in dabkaasi uu ahaa mid ka bilowday dukaanka gudihiisa
zaro waad mahadsan tahay afartan qof magacyadooda axmed hurushow xuseen cali cabdirashiid xaaji madoobe iyo aweed afartaas qof ninka ugu daa dada ugu daaweyn soddon iyo todoba soddon iyo todoba waaye kan ugu da'da yarna isha labaatan iyo afar afartan meelahaas waa la ii sheegay sida wararkaan ku helayno oo ii sheegeen hubaalkan ay ku badan tahay habeenkii ahayd saturday night oo ten b m habeenimo markay ahayd baa dukaanka ku gubtay dukaankana istiisa u gubtay waxyaalaha caddaynaya hadda ani waana hayno hal wiil baa dariishada inuu kaka boodo isku dayey waa ka boodi waayey wuu qayliyey islaan derisku uu sheegay dukaankaa nagu gubtay halana badbaadiyo uu yidhi islaantii way orday dukaan kale soomaali lahayd habeenkii garaacday si way umaleyen way kufuri waayeen ayagana kama furin oo gobolka eastern cape ee boort elizabeth waaye location layiraa injori waa gartay marka saas waan ku cadaynaynaa dukaankanu saas ku gubtay wax reason kale lahayn oo sidiisa u gubtay stocka ku gubtay waa gartay maxaad ku xaqiijinaysaan xaqiiqdii in dukaanka dabkan asaga uu ka kacay iyo in la gubay marar badan falal noocaas oo kalea dhacay marka oo dad lagu gubay sida la sheegayay ee deegaanada dalka koonfur afrika soomaaliba ha ugu badnaadaan marka hadda waxa aad rasmiyan ku xaqiijin kartaan in dukaanka uu laftiisa la gubtay maxay tahay inta haddaan kuu sheego kuwa fulan oo yarku oo qofka inuu badbaado ugu dhawaa oonu badbaadi waayo dariishad isaga oo dariishad ku aadan uu qayliyey wuxuu yihi dukaankiyaa nagu gubtay halna badbaasho dukaankaa nagu gubtay halna badbaasho uu yihi naag deriska ayaa kusoo oroday markaasa waxay aaday dukaankeeda soomaali leedahay garaacday dadkaas dukaankaasa ku gubtay halna badbaadiyay kariya marka ayada intaas sheegtay ma waana la wareysay hadeertaan waxay tidhi ninkaasaa saas yidhi oo dukaankaa nagu gubtay halana soo gaaray ninkaas yidhi marka intaas ayaa reisonka ugu weyna reisonka labaad dukaanka meel kale laga galay oo dad kale dab ay ka geysteen oo banaanka laga soo jebiyey ma jirto dadka goob joogaasha ay leeyihiin anigu safaaradu ahaan waxaan wareysanay communitiga mas-uuliyiinka tirsonaalkaas joogaa wareysanay waxay noo sheegeen stofka ayaa reasonkaasi ahaa bani aadan kale ma ahayn siday noo sheegeen labadaasa ugu muhiimsan waa gartay eheladooda iyo dad u dhow dhow cidaad la kulanteen oo ayaga laftirkooda idin xaqiijiyay dabkan inuu ahaa mid u dhacay si kama ah oo dadkaasi u gubteen safaaradda weli way wadaa isa shalay ahayd ma helan weli ii sheegeen dadkii eheladooda ahaa u dhawaa ma helan laakiin mas-uuliyiinta communitiga halkaas noo qaabilsan ayaa saas noo sheegeen waa gartay marka bal waxaad iga warantaa qoysas miyay lahaayeen afartan qofee soomaalida ah ee meesha ku gubatay dad ehelkooda miyaa jooga meesha xaasasay lahaayeen iyo cidaad baaritaan la sameynaysaan ilaa iyo hadda baaritaanku waa noo socdaa weli daaroy qoysas inay lahaayeen in ehelkooda halkaas joogeen waa noo socotaa laakiin wax haddaan hayno mas-uuliyiinta communitiga halkaas noo joogay oo especially safaaradda waxyaalahaas oo kale markay dhacan la xiriiri jirtay baa la xiriiray shalay galabtii aa la aatay maqrabkii waqtigo aa la aatay marka reportkaas iyo informationkaas waan heli doonaa cawadii beri subaxii iyo galanka dambe intaasaan heli doonaa laakiin waxaan haddaan hayno mas-uuliyiinta halkaas noo qaabilsanaa dadkaasi magacyadoodii da-doodii meeshay ku dhinteen waktiga ay dhinteen intaasaan hadda hayna inta kale riboodka oo saxda hadda kuma sii karto kulligood marka ma halkaas dukaanay wada lahaayeen mase way wada seexanayeen halkaas dukaanay ka wada shaqaynayaan labada afartoodiba shaqaalay ahaayeen qolo kale u shaqaynayeen maya sidaan hayna dukaanka inay lahaayeen oona ka shaqaysanayeen shil noo sheegay qaar kamida shaqaal inay haayeen anigama hubno laakiin dukaanku inay ka wada shaqaynaayeen ayna lahaayeen waa gartay wadankaasi ee qalalaaso ayaa muddo badan ka jiray oo dadka soo galootiga soomaalidaba ha ugu badnaatee ee lagula kacay dhaca iyo dilalka iyo wixii lamida marka hadda bal hadda xadigii mushkiladaasi hoos ma u dhacday mase weli sideedii waay garaaf garaafkii ula ahaan jirtay oo waktiyadan horta bishaan december iyo january baa borobareemada ugu badnaan jirtay sanadkaani haddu dawladda soo artay dadaal badan ay samaysay ogeysiin badan ay samaysay dadki attention badan la geliyey booliska waa la diyaarshay ilaa iyo hadda wax dhac ah oo sidii hore ahaan jirtay ma jirto labada sana ugu dambeyn way kasii fiicnaayeen kuwii hore dadaalo dawladda soo africa samaysay ayadoo communitiga soomaaliya iyo safaarada iskaashanayaan darteed iyo ii sheeg ilaahay idankiisa oo xaggiisa ii sheeg nicmo kale nooga timaadeen waa waa ayaa marka koowaad alxamdulilah aan leenahay labada sana ugu dambeysay tii hore way dhaatay alxamdulilah axmed maxamed khayre oo ah si hayaha safaaradda soomaaliya ee dalka koonfur afrika oo khadka telefoonka iigu warramaya ayuu kaasi ahaa
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o e dowladaha jabuuti iyo etoobiya ayaa sheegay inay sii xoojinayaan isdhexgalka dhaqaale ee ay wadaagaan labada dal iyadoo dhowaan la dhammaystiri doono mashruuc biyo lagaga soo qaadayo etoobiya oo dhuumaha lagu keenayo jabuuti mashruucan waxaa maalgelinaya oo dhismaha oo dhismahana wada shirkad laga leeyahay dalka shiinaha agaasimaha qaybta farsamada ee wakaalada biyaha ee jabuuti cali yuusuf ayaa wariyaha v o a ramadaan muuse uga warramay mashruucan
mashruuc weyn oo biyaah oo etoobiya laga soo qaadayo oo loogu talagalay magaalada jabuuti ee magaalo madaxda wadanka jabuuti biyaha inaa lagu keeno oo dadka ku dhaqan magaalo madaxda ay uga faa'iidaystaan yaa socda oo biyaha weliba waxaay waraabinayaan magaalada cali sabiix dekhil iyo carta ayay waraabinayaan mashruuca waa mashruuc weyn oo faa'iido weyn leh weyaan waa hadeeto shaqada intii badnayd waa la qabtay hadduu ilaahay idhaaho sanad dabadeed inuu dhammaan baan mashruuca filayaa uu biyaha la cabi doono marka mashruuca laba faa'iidaba uu leeyahay faa'iidada u horeysa waxa weyaan waa ummaddii reer jabuuti ee dhibta biyaha ku qabtay oo dhibtii biyaha ka bixi doonta waa ta faa'iidada u horeysa faa'iidada labaad uu leeyahayna waxa weyaan waa mashruuc dee maanta mashruucii u horeeyey ee wadanada geeska afrika ay ugu horeeyey ee jabuuti iyo etoobiya maanta dhex mara weeyaan markaa dee mashruuc lagu dayan karo oo isdhexgalka iyo layse waxwalaqabsiga wadanada gobolka ku yaali ay wax kaga dayan karaan ay lagu dayan kara weeyaan faa'iidadiisa labaad mudane agaasima xoogaa haddaad noo sharaxdo farsamo ahaan biyuhu waa caynkee waxaad ka soo qaadaysaan etoobiya aagga cali sabeex bay jabuuti ka soo gelayaan qasaab baad isticmaalaysaan haamaa ku xidhiidhsan waa caynkee arrimuhu walaahi mashruuc waa mashruuc aada u weyn oo qaybo badan buu leeyahay qaybta u horeysay waxa weyaan waa ceelasha sideed iyo labaatan ceel ayaa laga qoday caagan la yidhaaho maaragtay kulan la yidhaaho oo etoobiya ku taalo hadhagaal agteeda ayaa laga qoray sideed iyo labaatan ceel sideed iyo labaatankii ceel waa la wala qoday waa la wala eegay waa la qiyaasay biyahoogii biyo fiican oo tayadoodu aada u fiican tahay iyay leeyihiin biyo maxaan ku dhahay xagga kale ee dhadhankoogii iyo layse macdanta ku jirtaba biyo fiican weeyaan marka sideed iyo labaatankaa ceel baa jira oo la qoday yaku sideed iyo labaatankaa ceel halkaa ceelashu ka qodan yihiin waxaa laga samaynayaa istaasyon baa laga samaynayaa biyaha halkaa isugu yimaadiin istaasyoonka biyaha soo tuuraya oo qasabadaadee kasoo qaadayo ay soo dhex mari doonaan waxay imanayaan magaalada hadhagaala iyo imanayaan haanbaa halkaa ka qodan haantaa bay kusoo dhacayaan haantaa markay kusoo dhacaanna waxaa boombash oo waxa yaala boomyaa halkaa kasoo tuuraya tuuri yaa halkaa yaala oo kasoo tuuraya waxay kusoo tuurayaan haan weyn oo halkan la yidhaaho antishiil oo hadhagaala xagga jabuuti ka soo xigta oo buur dheera yaa laga dhisay haanta weyn halkaabay kusoo dhacayaan halka markay biyuhu kusoo dhacaan hadeeta waxay jabuuti ku imanayaan waxaan la yidhaha garaviter iyadoo wax bombaasha la samaynin oo bam lagu soo tuurin iyay ku imanayaan marka qasabadaha lagaga soo qaadayo ceelasha ilaa jabuuti ay ku imanayaan dherarkooga wuxuu leeyahay saddex boqol iyo sagaal iyo konton kilomitr weeyaan yaa oo qasabadaha jira oo diameterkoogu uu u dhexeeyo ilaa kun iyo laba boqol oo milimitir ilaa iyo saddex boqol oo milimitir yaa yaa yaa jiro qasabada marka haamo kalaa jiro iyakuna calisbiix laga dhiso iyaku haanta calisbiix waa saddex kun oo mitir kiib tadikhil waa laba mitir kiib ama waxaan ku dhahaa laba kun oo mitir kiib ta cartana waa laba kun oo mitir kiib jabuutina afar haamoodoo midkiiba uu yahay labaatan kun oo mitir kiib ayaa laga dhisay mashruucu sidaabuu dee qaybo ballaaran uu u leeyahay oo farsamo ahaan waxa weyaan waa ceelashii qasabadihii biyaha soo qaadayey istaasyoonadii biyaha soo tuurayey haamihii ay ku soo dhacayeen iyo qasabadihii ay soo dhex marayeen dadku sidee uga faa'iidaysanayaan ma la kulmayaan dhibaatooyinkii halka biyo la'aanta mise way kaga baahi baxayaan waxaa kaloo jirta xaggii warshadeynta ma la helayaa warshado badan haddii jabuuti ka samaysmayaan biyihii ku filnaa faa'iidadu sidee noqonaysaa labada dhinacba walaahi ramadaan waxa weyaan faa'iidadu way dee way fiicanto biyaha ay iminka oo adiga isku ogday jabuuti waa biyuhu kuma filla oo marmar dee cabasha marmar dhacda oo xaafadaha qaarkooga marmar cabasha ka dhacda marka cabashada de waa laga bixi markay biyahayna soo gaadhaan cabashada waa laga bixi oo dadka reer jabuuti caasimadda ku dhaqan amba calisbiix amba dikhil amba carta ku dhaqani iyo weliba holholna biyuhu way gaadhayaan iyo dhacaysbiyo labadaba way gaadhayaan marka waxa weyaan wax dadkaa oo dhani biyihii dhibaatadii lagu qabay way kaga baxayaan oo taay waa laga hagar baxayaa biyihii ta labaad waxa weyaan dadkii dee markuu biyihii laga hagar baxo waxaa jira warshadihii dhulka soo degayey amba dadkii baayaca mushtarka wadanka ka sameynayey ee biyo wadanka loodhanayay biyaha ku yar loodhanayay biyo la-aan uga joogay waxay way iman karayaan oo iminka marka waxaa loogu talagelay biyaha inay dhulkan zone franchka laga sameynayo hoteelada la sameynayo aeroboorkan la sameynayo biciidley laga sameynayo iyo waxa la wixii iminka harowmar wadanka ka socda oo dhanba inay biyihii gaadhaan oo kii acabka kuwii warshadaha kuwii kale ee baayac mushtarka intaba inay ku filaadaan yaana yaa dhacaysa oo laga faa'iidaysto oo xaggii baayac mushtarkii iyo harowmarkii wadanka iyo xaggii kale acabka ee biniaadankuba in laga faa'iidaysto faa'iido aada u weyn bay u leeyihiin
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wakaalada biyaha ee jabuuti cali yuusuf wuxuuna u waramayay waryahayga ramadaan muuse halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a markana mid ka mid ah heesihii aan ugu talagalnay galabta dadka
Anisto
weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal waxaad goordhow dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban umuuraha maraykanka iyo ciyaarihii hase yeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa
madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in maalinka ugu horeysa ee xafiiska uu tago uu soo saarayo war rasmiya oo ku salaysan in maraykanka uu ka baxayay heshiiskii t p p taasoo ah tillaabada uu doonayo inuu u qaado sida uu yiri in diiradda la saaro sidii ameerika loo horumarin lahaa dhan kastaba fariin muuqaala oo lasoo dhigay barta online-ka ee youtube-ka ayaa isniintii shalay ahayd donald trump wuxuu ugu yeeray t p p inay tahay masiibo aanan waxba u ahayn dalka maraykanka kormeerayaal ayaa sheegaya in ciidamada siiriya oo taageero ka helayo kuwa ruushka ay duqayn u geysteen xarun ku taalla bariga magaalada xalab isniintii maalin uun kadib markii ciidamadaasi kuwa maleeshiyaadka xisbullah ee shiicada ahi ay ku durkeen deegaano muhiim oo ku yaalla waqooyi bari magaalada xalab halkaasoo afartii sano lasoo dhaafay ay haysteen kooxaha mucaaradka ah kormeerayaasha xuquulinsaanka ee siiriya ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in weeraradaas ay ku dhinteen shan iyo toban qof oo rayid ah lagana yaabo in dhimashadu ay intaasi ka badato dhulgariirkii cabirkiisa uu ahaa toddoba dhibic afar magnitude ee heerka dhulgariiryada lagu cabiro iyo duufaantii sunaami ee ku dhufatay dhulka xeebaha ee waqooyi bari dalka jabaan ayaa waxaa ay ka gudubtay xeendaabka darbigii la dhisay ee agagaarka warshadii fukushima oo ahayd meeshii ugu darneyd ee abid ee ka dhacdo masiibadii ugu darneyd ee nukliyerka qaramada midoobeyna waxay soo warisay inay korodhay tirada dadka ka barakacay magaalada muusul ee wadanka ciraaq halkaasoo dagaalo ay ka soconayaan muddo bil ka badan dagaaladaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda ciraaq oo gacan ka helaya ciidamada kurdiyiinta iyo kooxo kale ayaa waxa ay doonayaan inay ka faramaroojiyaan gacan ku-haynta magaalada labaad ugu weyn ee dalka ciraaq mtidiinta isis waxaana xafiiska biniaadanimada ee qaramada midoobey ay ku warrameen in ay barakaceen ugu yaraan qof iyadoo oo ka mid a dadkaasi deegaanadooda ay ka barakaceen isbuucii lasoo dhaafay hay-adda bisha xase ee ciraaq ayaa sheegaysa in tirada dadka barakacay ay ka badan yihiin oo qof
mar kale galab wanaagsan qaybihii dambe idaacadda ah ayaan u gudagelaynaa haatanna kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban falastiin axmed iimaan ayaana noo haysa
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaannu ku eegaynaa qaab sideeha ayaa loo sixi karaa qaladaadka madmadowga musuq maasuqa laga soo sheegayo hannaanka doorashada labada aqal ee soomaaliya waxaa ka qaybgelaya ayaan daahir canshuur oo ka mida iyadu dadkaah soo waayey ama lagaga adkaaday xildhibaannimada soomaaliya iyo cismaan muxudiin shaadax oo ka mida mas-uuliyiinta ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada ee soomaaliya aan ku horumara cismaan muxudiin shaatax beesha caalamku ay ka hadashay warbaahin siyaabo kala duwan ay uga hadashay bulshada soomaaliyeed qaarkood iyo waxgaradkoodu waa ay ka hadleen qaladaadka lagu arkay hanaankii soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya qaladaadkaasi sidee loo sixi karaa ma in dib loogu laabto hanaankii lagu soo doortay kalabar xildhibaanadii baarlamaanka oo hadda soo gudbay mise in hadda meeshay joogta laga bilaabo in la soxo bismillahi raxmaan raxiim falastiin waa mahadsan tahay ayaan waa salaama runtii doorashooyinka dalka hadda ka socdo saad sheegaysid qaladaad waa jiraan waddan oo oo fragil ama aha waddan hadda dagaalo sukay ka soo baxay oo doorasho qabanayana waxyaaba noocaas waa laga fili karaayo oo wax kasta perfect ma naqon karaan maxaa yeelay tasiiraad badan iyo waxyaaba badan ayaa diidaya haddana waxaad moodaa in aada loo dadaalay haddii mar doorasha la qabto oo ka duwan wadada tii sanadka hore la qabtay mid ka duwan in la qabtay aniga marka su-aashaada haddaan usoo laabto waxay ila tahay in doorasho la qabto ayaa qubuul ah waxayna ila tahay in haddii la yidhaahdo dib ha loo laabto ay wax badan sii halaabi doonaan oo ah in maaragta doorashadii la qabto o dhan ay dib loogu noqdo ka noqoshadeedii siyaabo badan ayaa maaragtaa doodihii u kala duwanaa doonaan oo meelaan dalool ama yeelanayno haba yaraatee ma jirto marka ani waxay la tahay in waxyaabihii hadda laga bartay oo hadda dhacday in dib kuwa dambe wixii la sixi karo la saxo arrintaasna ee door weyn ay ka qaataan guddiga doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay arrimahaas aada uga shaqeeyaan waxaa moodaa in sidii loo dhisay ay qaabkii halka qaaba dejiyeen un kaliya shaqada isaga socotay aanan revision lagu sameeyin lagu sameeyo arrintas ay mataqaanaa ku haboon tahay oo horena loo socdo oo wixii qaldamada la socodo waa mahadsan tahay ayaan haya sidee isleedaha waa loo sixi karaa ma in lasoo bilaabo mise in meeshii hadda joogto laga wado horta waxaa laga hadlaya waa dowladnimo iyo qarannimo waxa oo loo danaynayana shaksi ma aha haddii aan qarannimada bayska guriga aas-aaska laga dhisina khatar ayuu ugu jiraa islamarkii inuu dumo marka aniga waxaan qabaa si waxa la hiigsanayo loo gaaro wixii qaldama in la saxo wakti hadda la leeyahay oo meelkaa dad aan ognahay inay wax saxayaan oo meel taagan oo wax lagu aamini karo maba soo bixinba marka waxaan qabaa qofkii si xaqa ku tartamay hadda wuu ku tartamay laakiin qofkii hanaankii doorashada ee loo idmaday ee wadanka lagu gaarsiin lahaa inuu ka baxo dhibaatada iyo mushkiladda waktiga dheer saameysay ee kasoo bilaabatay ilaa waktigii xorriyadda la qaatay cadaalad daradana ay u tahay bays waxaa lagu sixi karaa qofka in dad shacabkuna ay aqbalaan inay mas-uuliya mas-uuliyadooda mas-uuliyintooda ay la xisaabtamaan qofka mas-uulkaana uu aqbalo maalintuu usoo istaago mas-uuliyad inuu wax xalaala qaato oo ummadaas inta uu meesha joogo oo ugu shaqeeya laakiin haddaan idhaahna waxa maanta ka dhacay soomaaliya ha la daayo seen ku aaminaynaa xildhibaan kusoo baxay corruption musuq maasuq baawer madaxweynaha uu dooran doono waa kee ra-iisul wasaaraha uu dooran doono waa kee wasiirada uu dhisi doono waa kuwe waxa uu ka shaqayn doono maxay yihiin soomaaliya ha ku tuureyna mase wadanka waa wadan ay koox inta carqaladayso ay iska haysanayso inta kale oo soomaaliyana ay baaba-ayso oo dhiban yihiin oo banaanka ku horan yihiin how many people oo maanta soomaaliya ayaa gaajo ku dhimanaysa oo waxay cunaan waayey waa kugu soo noqon doonaa n waa kugu soo noqon haya cismaan ma aragtaa qodobadaas ayaan ay xusayso ah in wixii qalad ku yimid ay tahay in la baabi'iyo oo hoos laga soo bilaabo si wax xalaala loo helo aniga arrinta laba arrin aan u kala qaadi lahaa midna waa problemada caamka oo soomaaliya ka jira oo muddooyinkanba soo jiray doorashadii hore kii ka horreeyey qaabka wax lagu soo dhisayo qaabka wax lagu soo dooranayo oo aada qaladaad badan ayay ka jiraan midna waxaan ka hadlaynaa doorashada hadda socoto oo la rabo in ay kasoo baxaan wax natiijo ah whatever mataqaana natiijadaas ay noqon karto ay kasoo baxaan ayaan u kala qaadi lahaa marka haddii ayaan politiskeeda aniga aadaan usoo dhaweynaa waxyaabaha ka hadlaysana problemo badan oo caam oo wadanka ka jiro oo u baahan in wax laga qabto ayaa jiro iyo ciddii wax ka qaban lahayd see loo aamini karaa see wax loo sameyn karaa laakiin marka aada fiirisid dowladda hadda afarta sano xasan sheekh hogaaminaya iyo cumar cabdishiid baraamis cumar cabdishiid waxaa moodaa mandatekooda ayuuba ahaaba in dadka doorasho la gaarsiiyo afarta sano ay ka shaqeynayaan oo cod qof iyo codkiisa ah ma aysan dhicin waxaa soo baxda marka la yihahdo maxaa xal ah oo la qaban karaa waxaa soo baxda in la yidhaahdo doorasho dadban ha la sameeyo doorasho dadban waa fahmi kartaa in wax kastoo sida loogu talagalay isa u dhaceynin waad gaban kartaa inay tahay mid la rabo in doorashadiina la qabto laguna dadaalo in wax uun ay wanaagsanaadaan wax kasoo baxaan laakiin haba yaraatee inaan qalad aysan dhicin haba yaraatee ma jiri karto hadda marka markaad fiirisid qaladaadka dhacay iyo kuwa hadda dambe oo in la saxo u baahan ama in la sixi karo u baahan oo aan laga joogi karo waxa ila tahay aniga in effort badan ama dadaal badan la geliyo in hadda la saxo waxa dhiman oo aan isleeyahay haddii la saxo waxbaa mataqaana hagaagi karo laakiin haddii aan qaladaadka hadda dhacay lagu sii socdo oo aanan waxba laga qabanoo ma kasii daraan waa tan cabsida badan keeni karta haya ayaan marka waxaa isleeyahay aniga in dhinacaas laga fiirsaan jeclaan lahaa oo aan laga fiirin in wax kasto perfect naqon karaan haya ayaan sida wadanka xaaladda waa kugu soo noqon doonaa ismaan haya ayaan horta haddii hadda walaalkay ka hadlay in doorasho la aadayo oo one man one food ah qof dambe oo soomaaliya oo doorasho aaminayo maba jiraba haddii aan xal loo helin waxa dhacay oo ka dhacay doorashada dadban iyo qaabkay u dhacday cid dambe annaga oo kula hadlayna ma ramaynayno because markii beesha caalamka mas-uuliyiintii ummadii ay nooga dhaadhiciyo inaan doorasho aadno oon dadkeenu wax ka soo raadsano sida ay wax u dhaceen cid walba waa ogyahay faqiirka yaraa ogse wax u dhacayaa haddii aan tan la sixinna cid dambe oo doorasho aadaysa ma jirto oo waxaan da loo aadayno yaa isku aaminaya dad noocaan u dhaqmaya qofka mas-uulkana waa inaan ku uu ku qancaa hadduusan cadaalad samayn kor inuu kursiga takaco sababtoo ah qof musuqmaasi ku yimid inaan idhaahno excellent isagana dhibay ku tahay oo ma isi sixi karo annagana qaladay nagu tahay xaqeena ma heleyno aniga intaasaan qabaa haye cismaan qaladaadaa jira Falastiin, sad- Alberto, waxaan dhigayaa- sad- waxaan waxaan rabaa weydiin xalka lahaa- ha weydiin lahaa. waxaa waaye eh, eh, waxna waa brocesskii la maray waxna wixii brocesskii hadba sidii loo isticmaalo ama wixii kasoo baxa waaye En, in la yidhaahdo doorasho dad baa la sameynaa en, guddi doorasho oo heer qaran la sameeyo guddi doorasho oo heer maamul goboleed la sameeyo en, guddi khilaafaad in la sameeyo la yidhaahdo ergo konton iyo kow qof wadax doonanaysa proceskaas oo oo la- loo dejiyey qaabka doorashada see u aragta ayaan naftirkeeda horta kaas wax ka qaldan yihiin mase si wax loo maamulo wax ka qaldan yihiin haddii processkaas la dejiyey oo la isku raacay ay- aysan waxba ka- eh, ka qaldanin ama uusan ahayn waa qiyaasi karaa si perspective u habboona inuusan ahayn laakiin haddana mid laisla garto inuu ahaa in doorashada lagu maamulo aan aan weydiino marka ayaan ayaan nidaamka nidaamka nidaamka processkaas kasoo wixii kasoo baxay dadkii loo dareemay ee, ee, ee, in qaladaadka dhacay dadka shakhsiyaadka loo saameeyey waxay la tahay inay ee, dacwadooda maxkamad geysan karaan oo ay furan karaan kana doodi karaan laakiin inaan la ahin wax dhan dib ha loogu laabto oo wixii ah, hadda hala soo bilaabo xamaynaa waa adkaanaysaa ee, maxaa yeelay doorashadaasi ku bilaabatay ayaan ognahay waxa laga soo maray ayaan ognahay ma sahlanaanaysa in mataqaana haye si ayaan dibadda loogu haye laabto ayaan inay- xaggee cilada ka timid Horta adoo ciladu soo waxay ka koobaya timid dad baawarkii ku fadhiya marka horeba in la yidhaahdo adinku wax qora oo ayagu kuraastii raba horta cilada koowaad kooway ahayd sababtoo ah guddiyadan guddiyo madax banaan ma ahayn dad badan oo ama eh, markaa siyaasadda hadda wadanka ka socota ama nidaamka dowladda xumaa magaysa fikri ahaan kasoo horjeeda laakiin aan far weedanaa jiro bulsho badan oo soomaaliyeedaa jiro intaasoo dhan waxba lagama siin go-aanada lagu soo magacaabay eh, guddiyada ama he- heer federaal ama heer qaran waxaa koraayo oo awoodaas iska lahaa dad ayagu rabaan kuraasta inay kusii fadhiyaan marka horta khaladka marka haddii la yidhaha waxaa la saxo marka ayaan waxaan rabaa haddii la yidhaahdo waxaa la saxo ma broseskiyaa la saxayaa sida ay wax u dhaceen tusaale ahaan meelihii doorashooyinka ay ka dhaceen iyo meelihii musuqmaasuqu uu ka dhacay miyaa la saxayaa mise waxaa la saxayaa broseskoo dhanaa lagu noqonaya aniga waxaan qabaa een, horta sooma hadda madaxweynaha for example waktigiisi waa dhammaaday wuxuu ku joogaa barticool barticoolkana isagu cidna qasabka male laakiin dadka soomaaliyeeda ogolaaday dadkii waxaa ogolaaday shalay isagoo madax la aqoonin u doortay madaxweyne ayaa ogolaaday haddana inuu sii fadhiyo meesha inta laga helaayo ama isagoo ha kusoo baxa ama madaxweyne kale ha la helay inta laga helaayo waa kow aniga waxaan qabaa dadka lagu eedeeyey ile cidna la iskama eedeynaya ay ku caddahay inay awood monopoly ku qabsadeen oo power eh, pressure isticmaaleen oo ay wax soo marsiiyeen cid kastay tahaba in lagu baanisgareeyo oo halkaa lagu joojiyo En, waxaan siinayaa cismaan haye cismaan en, ayaan waxay leedahay Em.
halka qaladaadku ay ka dhaceen ha laga saxo oo ah dadkii xaqdarada lagu soo doortay ama musuq maasuqa lagu soo doortay ama isdabamarinta lagu soo doortay in laga abaalmariyo dembiga ay galeen halkaas sixitaankana hoos loogu noqdo broseska haye
En, laba arrin misraacaysa in dadkii eh, qaraarka galay lala xisaabtamo iyo in borseska dib loogu laabto la baabi'iyo Eh, ani waxay la tahay arrimahaas inaysan isqaba karin waa qabaa waana la qaba ayaan dadka in la xisaabiyo wixii qalad dhacayna eh, dacwad laga furo oo oo oo kiis ahaan kiiskaas loo xaliyo laakiin proceska haddii hadda dib lagu laabto waxaan ogsoonahay soomaaliya waa wadan dagaal kusoo jiray dowladnimadiisii oo haddii hadda la yidhaha wax systemkaa qaldan wax badan ayaa qaldan oo u baahan in la saxo oo oo hadda aan laga hadlaynin oo wax hadda arkeen waa resultige aas-aaska hore la aad dib loogu laabana laakiin haddana waxaa moodaa wadan in dowladnimadiisa la dhiso oo la hirgeliyo u baahan inuu yahay oo gacan la siinooyo En, international community fada faraha kula jiraan En, eh, wadankii kala go-go-an yahay oo aad moodid in maamulo badan ay jiraan oo inta badan aad moodid sisi inay isku awood u yihiin sisina ay mataqaana legal isku awood ahayn waxaasoo dhan in la fiiriyo factorieska dhanaa muhiim ah marka waxay la tahay ma heli karno doorasho nidaam sax oo oo- oo laisdhigi karo wax eeg ha yaraatee male bal adduunka meela ka dhacdan inta badan ma leho waxba meel kasta qalada ayaa imaada oo dhaco waxay la tahay marka haddii ay jiraan waana jiraan shaksiyaad xaqdarro ama nidaamka processka si uun ugu hiiliye iyadoo si qalad loo isticmaalay waxay la tahay shaksiyaadkaas inay furo karaan eh, dacwad oo ay ku dacwoonayaan eh, eh, eh, kiiskooda aada aada u Eh, mahadsantihiin wax looga en- aada u mahadsantihiin en- cismaan iyo dhan kale iyo- laakiin processkii waa socdaa ani aaminsanahay maaragta haddaan dib loogu laabo waa mahadsan tahay en- en cismaan ayaan waa mahadsan tahay ka qaybgalka barnaamijka nagala qayb intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgala ayaan daahir canshuur oo ka mid ahaa dadkii u tartamay xildhibaannimada soomaaliya balse aan ku guuleysan iyo cismaan maxudiin shaatax oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa ku guda jira magacaabista xubnaha xukuumaddiisa ka mid noqon doona ilaa iyo hadda waxa uu ku dhawaaqay xilka xeeralaaliyaha guud madaxa shaqaalaha iyo la taliyihiisa dhinaca siyaasadda saacadaha iyo maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu xilal kale oo sarsare ku dhawaaqo intii ololaha doorashada ku jiray waxa uu ballan qaaday waxyaabo dhowr oo ay ka mid yihiin inuu derbi ka dhisi doono xadka u dhexeeya dalkiisa iyo dalka meksiko inuu horjoogsan doono dadka muslimiinta ah ee hijrada ku imanaya dalka maraykanka iyo inuu ka bixi doono heshiisyo dhaqaale oo dhowra oo maraykanka kula jiro dalal kale heshiisyada dhaqaale oo uu sheegay inuu ka baxayo amaba uu dib u eegayay waxa ay kale yihiin heshiiska naafta ee maraykanku kula jiro dalalka kanada iyo meksiko heshiiska kale isna maraykanku kula jiro labaatan dal oo kale kaas oo lagu magacaabo transpacific partnership amaba t b b ayaa master trump uu sheegay inuu gebi ahaanba ka baxayo haddaba qorshaha master trump ee arrimahan ayaan wax ka weydiiyey garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeerlaalinta magaalada colombos ee gobolka ohio
horta eh, donald eh, mudduu hadda yani ilaa sanad buu de siyaasadda kusoo jiray oo markii beside tartan wixii hadda tartankan intuu socday siyaasaddiisuna way caddayd oo uu sheegay inaan si eh, saami qeybsi cadli ku dhisan inuusan ahayn heshiiskii north american eh, treaty oo ku fadhiya ganacsiga ilaa mexico canada iyo maraykanka iyo transpacificga midka hadda socda oo la wado oo isaguna tunsan yahay inaan si saami qeybsi aysan ku fadhin Eh, dowlado badan oo china ay ka mid tahay ama mexico ay ka mid tahayna ay eh, generosity-ga iyo furfuraanta suuqooda weyn ay ka faa'iidaysteen oo eh, aan miisaanku xaggooda jirin oo ganacsigu inta badan shaqooyin badanna ay ka qaadeen dalkan Eh, money manipulation lacagta oo eh, laga faa'iidaysto marna la jebiyana oo china ay yani isticmaalkaas lacagtana inaysan ahayn marka eh, doodiisoo dhan waxay ahayd xaqdarro badan inay ku fadhiyaan shaqooyin badan ay ka tageen eh, balansiga ganacsiguna uusan yani sin- miisaanka ganacsiguna uu u badan yahay dowladahaas dalkan maraykanka lagu soo damgareeyo oo lagu soo guro badeecooyin eh, dhaawacay dhaqaalahoodii eh, shaqa abuurkii dalkan dhaawacmay marka aada buu eh, u- ugu taagnaa in uu wax ka bedelo laakiin haddee eh, taasu doorashadiiba ahayd ma ogin sida uu u dhaqmi doono way ka culus tahay marka sida isagu uu sheegayo marka hadde xirxiraan gaara inuu galo eh, oo dalkan ka gooyo dunida inteeda kale eh, dad badan baa qaba inay ahayd arrintaas arrin doorashada ku taxle laakiin waxyaababa yaryar inuu ka bedbedeli doono la filaya waan gartay Eh, markaad eegto dadka uu magacaabay ninka u ah la taliyaha dhinaca siyaasadda rag badanoo waxaa jira aad xagjirwa markay ka hadlayaan gaar ahaan dadka muslimiinta ah donald trump markii uu ku guulaystay xilka eh, erayo fiicfiican buu ku hadlay maalintii koowaadba hase yeeshee dadkan uu hadda isku hareereeyey ayaa waxaa la leeyahay waa kuwo cabsi ku ah bulshooyinka qaar sida muslimiinta sidaa ay maaragtay bal isula jaan qaadayaan bulshada muslimka ah iyo maamulka cusub ee donald trump e horta e, e, dadka muslimkaa in laba u kala qaadno dadka maraykanka jooga iyo oo muslimkaa ilaa lix milyan oo qof e, lagu sheego iyo caalamka at large yani guud ahaan guud yani caalam islam horta e, madaxweynaha la doortay donald trump horta waa madaxweynaha nagi haddaan nahay e, dadka islaamka ah ee dalkan ku nool waana qawaaniinta dalkan fikrado kaleoo kala duwan haddii mar la doorto qofka e, dabcan e, waa madaxweynahanagii aan dooranay oo dalku horta madaxweynahanagii weeye laakiin shaki waa ka qabnaa in aad adayg fara badan iyo naxariis darro ka imaanaysa dulqaad yacni yeri e, dalalkan sharcigu inta badan naxariista hadduu ka tago wuxuu noqdaa wax fool xun oo dhib badan buu noqdaa marka e, maamulada badanaa dalalkan yimaada naxariista kama tagaan ama ha ahaato in dad la keeno e, dhibaataysan oo qaxootiyaal ah ama ha ahaato dad badan oo khaladaad e, galgala dalkan oo haddana muslima oohoo yimid in in wax badan haddaysan khatar badan keenin in indhaha laga dalbado marka waxaa dhici karta ad adeeg badan gudaha inuu ka abuuro oo dulqaadkii dalkan lagu yaqaanay inuu yaraado iyo in siyaasadan uu arkaayo khatar in dalka maraykanka oo dalalka islaamka ah ama dadka islaamka ah ku yihiin ilaa hadda fikirkaasu way ka dhex muuqataa dadka uu doortay iyo dadka uu hadda keensaday waana mid runtii cabsi iyo iyo welwel ku haysa ummadaha islaamka sida ula dhaqmi doono xoog iyo siyaasad adag oo militarization ah iyo ciidamo iyo droneskan oo sii socda iyo disstabilization yani deganaanta oo laga lumiyo dowlado badan oo hadda jira cabsidaas way jirtaa aad bay u jirtaa dadka ku xeeranna dad xaggaas u janjeeray u badan yihin donald trump waa ganacsade weyn oo horumar weyn ka sameeyey ganacsigiisa dhaqaalaha maraykanka markaad eegto xukunkiisa inta uu jiro dadka oo dorosa arrimaha dhaqaaluhu maxay leeyihin
wallahi waxay leeyihiin hade ninkan waa yaqaanaa yani ganacsi laakiin dowladnimadu hadee sideeda ganacsi ma ahan dowladnimadu iyo corporationku corporationadu iyagu purely waxay iska dabagalaan ganacsi oo waxa weeye xuduudka wadaa waa un ganacsi iyo iyo hanti in la ziyaadiyo marka dowladnimadu dabcan in shaqo la abuuro canshuurta la yareeyo si shaqo loo abuuro oo isaga filsafadiisu ay sidaas tahay trickle down economics wax la yidhaaho ah dad dad lacag haysta oo lacagtaas maalgeliya dowladuna u roon tahay waa inay jirtaa marka fikradiisu taasi ku fadhidaa laakiin haddee maanta fikradahaasu fikrada muddo soo jiidamayay ahaayeen kor ilaa hoos ha loo socdo adduunku si kaleu hadda u foom groobay oo ah walsiga in la sheergareeyo laga baxo shaqaalanimada laakiin ay noqoto shaqadu mid qofka walsi gaarsiin kardha marka dad badan w waxay leeyihiin hadaaqa doorashada iyo xaqaa'iqa yani waxaa jiraaho mararka qaarkood isma qaadan karaan waa run inuu ganacsida weyn yahay waa run inuu dhiilalka ku fiican yahay laakiin dowladnimadu haddee mararka qaarkood miisaan loogama qaadan kara halkaa dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalay madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo ku guda jira soo magacaabista xubnaha xukuumaddiisa intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaladii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
sandheere aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi amuuraha maraykankana isaga ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna jamaal axmed cusmaan oo barbarkeyga midig fadhiya bal dhacdooyinkii iyo ciyaarihii ugu dambeeyey ugu waaweynaya caalamka haynoo dulmaro
haddii aynu ka horeyno dhegaystayaal waxaa la dheeri doonaa kulamo ka tirsan champions leaguega gaar ahaan gruubyada e f g iyo h gruupka e naadiyada c s k moscow iyo bayan liverkusen ayaa dheeli doonaa halka kooxda monaco ay la ciyaari doonto naadiga tottenham hotspur ee waddanka ingiriiska gruupka f brusio dortmund ayaa la dheli doontaa naadiga warzava halka sporting iyo real madridna ay gruupkaasi ku ballansan yihiin f c copenhagen iyo f c porto ayaa dheli doona waxaa sidoo kale dhegaystayaal wada ciyaari doona isla maanta naadiyada leicester city iyo club ruge dinamo zagreb ayaa la dheli doonta gruupka h olombic leon sevilla iyo yuventus ayaa ah kulan kale oo xiiso badan oo maanta la ciyaari doono sidoo kale maalinta beritaa kulamo xiiso badan ayaa dhici doona waxaana kulanka xiisaha badan kulamada dhici doona ka mid ah arsenal iyo b s g naadiga rasgard iyo f c basel naadiga basictas waxay la dheli doonta naadiga benfica s s c napoli iyo dinam kev ayaa wada ballansan rusio mention gladbach iyo manchester city ayaa dheli doona celtic waxay la ciyaari doontaa barcelona kulamadaas waxay yihiin kulamo britola dhici doona waxaa sidoo kale britola dheli doona f c f c rostov iyo bayan munich iyo atletico madrid iyo b s v eindhoven dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas aynu joogto
waa hagaag ciyaarahaasi iyo jamaal axmed cusmaan intaasi haddaan kaga gudbno markana mid ka mida aan ku wada nasanno kaalimihii dhanka heeso maxamed xasan xuseen lafoole iyo heeskaasi dhoof dhegihiinna ayaan oga sii tegaynaa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo asaare cabdiaxmedba waxaanidin leenahay intaannu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
dahabka qiimiga wax dheero